qaraxa oo ahaa mina nooca dhulka la geliyo wuxuu ka dhacay suuqa degmada kaaraan ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxa uu ekaa miino horey loogu aasay dhismo ay degganaayeen ciidamada dowladda hoose ee canshuurta qaada laba ruux oo mid ay haweenay ahayd ayaa ku geeriyooday qaraxa iyadoo kan kalena uu ahaa askari ka tirsan ciidamada canshuurta ilaa toddoba ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxa kuwaasi oo lix ka mid ay ahaayeen dad rayid ah oo ku sugnaa suuqa degmada kaaraan gudoomiyaha degmada kaaraan axmed xasan yalaxow oo warbaahinta kula hadlay suuqa degmada kaaraan ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan inay soo qabtaan cidda ka dambaysa qaraxa meeshaad aan taaganahay waa suuqii kaaraan bartamihiisii waa meel ummadoo dhan ay ka adeegato waa meel aan hadda aan lagu garanaynin dad u shaqeeya ama dowladda amba cid kale u shaqeysa aan lagu garanaynin waa meel oo suuq ah waxaa ka dhacay musiibaa ka dhacday musiibadaas dhacday ilaah baa og ciddii loola jeediyey ciddi kalebo laakiin waxaan ognahay inay tahay meeshaan meel oo suuq ah khasaara ka dhacay qolkii oo milishiibiyda ee cashuurtii ku aruurinaysay yaa burburay laba qofna way ku dhimatay oo ay ka mid yihiin dadka suuqi ka adeeganayey dhaawac ilaa hadda toddobo lagu qiyaasana wuu jiraa dhammaan booliskii iyo nabsuguddii waa wada joognaa waxaan baaraynaa arrintan wixii ahaay wixii ay ahayd iyo ciddii ka dambaysay iyo wixii ka dambeeyaba waa baaraynaa ilaa i hadda ma jirto cid sheegatay qaraxa barqanimadii maanta ka dhacay suuqa kaaraan laakiin kooxda al-shabaab ayaa horay u shaacisay inay labalaabayaan weerarada ka dhanka ah dowladda bisha barakaysan ee ramadaan maalnimadii shalay ayay ahayd markii isgoyska dabka oo ka mid ah isgoosyada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho lagu dilay laba ka mid ah ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaano taraafikada taasi oo mas-uuliyadda dilkooda ay sheegteen kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho